شريك له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذا كالإيماءات فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قطع لما دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم يكون لغير علة يحبه منفض وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقات قل معلوم يسمى بالتنبيه الخطاب وورد فهو الخطاب اسمان له في المعتمد إعضاء ما للفظة مسكوطا من باب أولى نافيا أو ثبوطا وقيل ذا فهو الخطاب والذي سوى باللحن دعاه المقتدي دلالة الوفاق للقياس وهو الجليد لدى أناس وقيل لللفظ مع المجاز وعسوها للنقل ذو الجواز وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب خالفا كذا دليل للخطاب انضافا ودع إلى السكيت عنه خافا أو جهل الحكم أو النطق جلب لسل أو جري على الذي غلب mithlu daati ishaaratin wadaalika kaas la soo sheegay oo dalaalatul-iqtidaaga ah mithlu daati ishaaratin ishaarada kii u saaxiibka ahaa oo kale weeye mithludu waa qabar mubtadihii waa la soo qadarin wuxuuna u laabanaa dalaalatul-iqtidaa daad damiir soo qadartana waxaa leedahay hiya dalaalatul-iqtidaagi waa sida shaarixa uu ixraabay hiya dalaalatul-iqtidaagi milu daati ishaaratin ishaarada kan u saaxiibkaa oo kale weeye aliimaau iimaagana aatin waa imaanaa kadaaka xaala uu la mid yahay daatu ishaaraha hiya dalaalat liqtidaaqi milu daati ishaaratin ishaarada tii u saaxiibka ahaa oo kale weeye aliimaau iimaa aatin waa midka imaanaha kadaaka kelmadkuuri xaaluu la mid yahay ka ixraabta baydka waxay in ixraabay sharaxee milu waa khabar hiya oo mubtadaa ayay khabar u tahay aliimaa waa mubtadi aatina iimaau ay ahdo mamduud ay ahdo hamsadii ayaa daruurada loo gooyey aatinna waa khabarkii aatin waa isim faacilo ataa yati aatin waa isimkeedii faacil marka intaan wax kale kuma sheegin wuxuu ku sheegaa dalaalatu luzuum ah saddexa mid horaan usoo qaadano dalaalatu iqtidaa horaan usoo qaadano dalaalatu ishaara iyo dalaalatu liimaan ku daro saddexdaas aa laisku yidhaha dalaalatu luzuum beytkalan intaas way macnihiisu laakiin dalaalatu liqtidaa horaad usoo fahamto waa la shaqay dalaalatishaarana waa soo socotaa waa la sharxa insha allah dalaalalimana waa soo socotaa waa la sharxa keliya intan wuxuu kugu ogeysiina dalaalatu ishaara dalaalada la yidhaahdo iyo dalaalatuliimaan dalaalada la yidhaahdaa dalaalatlqtidaa ay la mid yihiin waxayna kala mid yihiin inay dalaalatulusuum soo wada galaan bis waa intaas warka dham dalaalatu ishaara iyo dalaalatuliimaan labadaas waxay la mid yihiin dalaalatlqtidaa halkay kala mid yihiin inay dalaalatulimtisaam isla soo galaan oo saddexdaas dalaalatulimtisaam laysku yidhaahdo khalaas waa intaas warka dhab markaasuu yidhi hiya dalaalatlqtidaa hiya dalaalatliqtidaaqi milu daati ishaaratin dalaalatu ishaarada la mid oo waxay kula mid tahay labaduba inay dalaalatulusuum wada yihiin halkaasay kala mid tahay markaasuu ku yidhi aliimaau dalaalatl'iimaana aati waa imaana kadaaka xaaluu la mid yahay oo asna dalaalatul iltizaamka soo galo intaas waxaa noogu caddaatay dalaalatul iltizaam inay saddex tahay dalaalatul iqtidaa horaa usoo baran labada kalena hadduu noo sharxa fa awalun marka labay ahayn soomaan dalaalatul ishaara iyo dalaalatul iimaan haye midkii horreeyey marka dhig kii horreeyey oo ah dalaalatul ishaara fa awalun mid ka horeeya ishaarati lafdi waa lafdiga ishaaridiisa limaa macno uu ishaaro macnahaasoo lam yakun ilqasdu qasadku uusan ahaan qad culima mid la ogaaday lahu macnaha loo ogaaday fa awalun mid ka horeeya oo dalaalatu ishaaraha ishaaratu lafdi waa lafdiga ishaaridiisa limaa macno uu ishaaro macnahaasoo lam yakun ilqasdu qasdigu uusan ahaan qad culima mid la ogaaday lahu macnaha loo ogaaday halkan wuxuu kuugu qeexay dalaalatu ishaara waxa la yidhahdo teh haa baydka casharka horaan ku ishaarnaba mafcuulu mutlaqnimu ku nasbisanaa oo wuxuu ahaa wahuwa manduuq kayru sariixa dalaalatu iqtidaa'in weeye hiya dalaalatu liqtidaana an yadulla lafdun lafdi waa inuu tuso calaa maa macne macnahaasoo laa yastaqilu lafdigu uusan gooni noqon karin duunahu macnaha ka sokay dalaalata lusuumi laasimsashada tusideedana uu tuso marka an yadulla mafcuul mulaqeedii wey an yadulladaas mafcuul mulaqeedii wey xaggaasay ku xidhanta taas darsiga horaan ku qaadan marka faawalun waa mubtada ishaaratuna waa qabar faawalun labadooda mid ka horeeya oo ah dalaalatu ishaaraha ishaaratu lafdi lafdiga ishaaradiisa weeye limaa macno uu ishaaro macnahaasoo lam yakun ilqasdu ujeeddada iyo qasadku uusan ahayn qad culima mid la ogaaday lahu macnaha loo ogaaday intaasuu noogu sheegay dalaalatu ishaara dalaalatu ishaara waxaa la yidhaahdaa lafdigan wuxuu ishaaraa macno aan maqsuud ahayn macno aan maqsuud ahayn lafdiga macna looga qastaa marka koobaada lagu dhawaaqa macnahaas maqsuudka koobaad ah macno aan ahayna lafdigu kutusa macno aan ahayna kutusa tii horeo dalaalatu iqtidaagana waa ka duwan yaho dalaalatu iqtidaaga waxaa ku xirnaa macnaha lagu dhawaaqaaba ku xirnaa oo macnahaasu sidqi ama saxiix ma noqon karin biduuni taqdiir tanu saas maahan macnaha koobaadee maqsuudka lafdigana saxiixu noqon karaa sidqina waa noqon karaa laakiin haddana macno kale kutusa oo ka laazimaya oo aan kan sidqigiisi uusan ku xirnayn oo ku tusa kaasaa la yidhahdaa tusaale ilaah wuxuu yidhi subxaana uxilla lakum laylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey laylata siyaami soonka habeenkiisa arrafatu galmoosho ilaa nisaa'ikum dumarkiina aad u galmootaan aayaddaas fiiriya xukunka koobaad ee maqsuudka ee aayaddu ku dhawaaqday waxay tahay habeenka ramadaan in ilaahay isku xalaaleeyey zawjkii iyo zawjadiisa intaas weeyaan maqsuudka laakiin macno kalu ishaara lafdigu macno kalu ishaara macnahaas kale wuxuu yahay haddii ilaahi weynaa subxaana wa tacaala noo xalaaleeya habeenka ramadaan oo dhan jimaaci laylada ajzaada ay ka koobantao dhan waa xalaal waxaa soo gelayda ajzaada ugu dambayda haddii marka ajzaada ugu dambayda xalaal uu yahay jimaaci ee zawjkii iyo zawjadiisii daqiiqadaha ugu dambaya isku galmoodaan ayna hawshoodii dhammaatay ayadoo hal ilbiriqsi ka dhimayn ama laba ilbiriqsi wax lamida xaqiiqo waxaa ah in waagu ku baryayo ayagoo janaabo qabo soo maa haddii marka waagu ku beriyo saacaddaas kadib hadday qubaystaan sidaasaa soonkoodu saxiix ku yihi aayadda marka waxaa laga qaadanaa sixati sawmi man asbaxa junuba qofka waa beriista isagoo janaabo qaba soonkiisu inuu saxay aayaddan laga qaadana sababto maadaama ilaahay baneeyey habeenkii siyaamka jimaaci laylada waxaa soo galaa jus kastoo ka mid marka juska ugu dambeeya waa bannaanyi jimaaci wax ka dambeeyana ma bannaan hadduu juska ugu dambeeya ay dhammaystaan marka waqti qubaysna uusan ka harin waxaa ka dhalanao ka laasima in waagu baryo iyagoo janaabo qaba taasaa ka laasima marka aayadda waxaa laga qaadanaa sixatu sawmi man asbaxa junuba macnahaasuna maqsuudkii aayadda ma ahana laleeyahay haddee ishkaal qatarha markaas imaana waxaa lagu leeyahay ma waxaan allah u qasdin aad qur-aanka ka qaadane ilaahayba markuu aayadda soo dejinaya macno uusan u qasdin maad aduu kala baxeen xadiidka nabiga ma waxaad ka qaadane macno uusan u qastin nabigu markaasle war maya ka qaadan maa mana dhici kartee maqsuudka laba maqsuudun asaalatan wa maqsuudun tabacan sow kumaanash baabka bilowgiisa maqsuudka laba maqsuudun asaalatan wa maqsuudun tabacan maqsuudka labadaas loo qaybiya marka marka lagu leeyahay aayadda maqsuudkii maaha lafdiga loola qastay maqsuudkii awalka ahaa maahana loola jeeda ee rabbulcaalamiin inay ka laasimayda waa ogaal badan yahi isagaa addoommada dhan uga ogaal badan isagoo og uuna sidaas u jiday idan in qofka waagu u barya isagoo janaabo qaba soonkiisu ansaxa waa maqsuudun oo ilaahay waa u qastay laakiin waa maqsuudun tabacan kan kalena waa maqsuudun awalan amase asaalatan saasaa la leeyahay waxaa la mid ah xukunkii uu cali bin abi aalib ka qaatay laba aayadood markuu isku daray ilaa markuu yidhi subxaana wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shahra caruurka inta uu caloosha ku jirayo hooyadu caloosha ku sido iyo naaska goyntiisa la ysku daro waa soddon bilood aayad kalena ilaah uu ku yidhi wa fisaaluhu fii caamayni naaska goyntu waa laba sano laba sano waa afar iyo labaatan bilood haddii soddon laga jaro lix biloodaa soo harayda cali binu aalib marka wuxuu yidhi afar iyo labaatan soddon bilood ka jar afar iyo labaatan bilood ka jar lix biloodaa soo harayda cabdulahi maaha waa caliy bnu abi aalib ha caliy bnu abi aalibaa ka qaatay oo cumaan inta xukunka riday sharxan oo idin dhigaaba inta inta cumaan xukunka riday oo cali yidhi maya oo gabaraa lagu eedeeyo lix bilood ayadoo maraydo ninkeeda la joogta ayayilma nool dhashay kaasaa lay lix bilood ka horna zawjo maahayn lix bilood marka ilmo kuma dhalan karaan ee awalay horay u xadgudubta caliyaa yidhi may qur-aankaaba caddaynayaba lix bilood in ilmuhu inay ku dhalan karaan oo uu ku jirka noqon karaan lix bilood bis marka fiiri labadan aayadood maqsuudka awalkaahu ma ahan in lagu caddeeyo muddatulxamli maaha maqsuudka awalkaahu wuxuu yahay aayadda koowaad ilmaha caloosha intay ku jiraan iyo naaska goynta marka laysku daro waa soddon bilood aayadda kalena laba sano ilmaha in la nuujiyo unbay maqsuudka koobaadyi laakiin maqsuudka ta oo labaad ah wuxuu yahay haddii laba sano laga jaro soddon bilood lix bilooda soo harayda rabbina saas u ogi oo waa nooga ogaal badanya isagoo saas nooga ogaal badan uu noo sheegay marka waa maqsuudun tabacan ayadan marka aayadaasaa waxaa laga qaadanaa oo ay tusee dalaalatu ishaara in uu yahay aqalu muddati alxamli sittatu ashhur sidaasaa waxaa la yidhaahdaa dalaalatu ishaara waa dalaalatu iltizaam maxaa haddii la yidhaahdo waa soddon bilood isku darku lana yidhahda laba sanaa naaska ah waxaa ka laazima lix bilood inay noqoto urki soo ma waa dalaalatu ishaara waa sidaas markaasuu yidhi fa awalu mid ka horeeya ishaaratu lafdi waa lafdiga ishaaridiisa limaa macno uu ishaaro macnahaasoo lam yakun ilqasdu alqasdu lwala loola jeeda qasadka koowaad uusan ahayn qad culima mid la ogaaday lahu macnahaas loo ogaaday dalaalatu liimaan tilmaamista tusideeda iyo watanbiihi baraarujinta tusideeda tuqsadu dalaaladaas waa loo qastaa filfanni fannigan usuulka waa loo qasdaa ladaa dawiihi dadka ehelka u ah u saaxiibkaa agtooda dalaalatu liimaa'i tilmaamista tusideeda watanbiihi wa dalaalatu tanbiih baraarujinta tusideeda tuqsadu hiya dalaaladaas waa loo qastaa filfanni fannigan usulfiqigaha loogu qastaa ladaa dawiihi dadka ehelka u ah agtoodana loogu qastaa baydkan wuxuu noogu sheegaa dalaalatl'iimaa watanbiih dalaalada la yidhaahdo ayadu waa maqsuudatun cinda almutakalimiin bilasaala tii hore dalaalatu ishaara laysat maqsuudatan bilasaala wainamaa kaanat maqsuudatan bitabc laakiin dalaalatuliimaa watanbiih maqsuudatun cinda almutakalimi bilasaala marka koobaadba mutakalimku lafdiga ugu dhawacay qasadka koobaadba wey dalaalatuliimaa watanbiih qasadka koobaad ay ka mid tahay qasadka koobaad ay ka mid tahay baydkaas intaasuu noogu sheegay ee xaa la yidhaha dalaalatl'iimaa watanbiih nooma sheegin weli waa soo socda baydkan intaasuu noogu sheegay dalaalatuliimaa watanbiih ayadu waa maqsuudatun asaalatan intaasuu noogu sheegay wuxuu ku yidhi dalaalat liimaan tilmaamista dalaaladeeda watanbiihi wa dalaalatu tanbiih baraarujinta dalaaladeeda tuqsadu hiya dalaaladaas waa loo qastaa fi lfanni fannigan usuulkaa ladaa dawiihi ay ladaa asxaabihi dadka eelka u ah agtooda waa loo qastaa mutakalimku marka koobaadba waa u qastaa macnaha ay tusaydo an yuqrana an yaqruna alwasfu labadaba waa loo dabdiya marka majuuliya musame hiya dalaalatu imaadhe marka hiya mubtada soo qadaro an yaqruna masterka laga dhalaaninaa khabarkii ka dhig hiya dalaalatu limaadi an yaqruna alwasfu waa wasfigu inuu la xiriirsado bixukmin xugun wasfigaasoo in yakun hadduu u sugnaado ligayri cilatin cilo kayrkeed yacibhu uu ceebaynaa man faduna qofkii dhug iyo garasho lahaaday hiya dalaalatu liimaan an yaqruna alwasfu waa wasfigu inuu la xiriirsado bixukmin xugun wasfigaasoo in yakun hadduu u sugnaado ligayri cilatin cilo kayrkeed yacibhu uu ceebaynaa man faduna qofkii dhug iyo garasho lahaaday baydkan wuxuu noogu caddeeyey dalaalatuliimaa watanbiih dalaalatuliimaa watanbiih waxaa la yidhaahdaa xugun in sifo lala xidhiiriyo xuguna waxaa lala xidhiirinaa sifo haddaan sifadaas xugunka cilo u ahayn qof kastoo garaadle markuu arko waa ceebayna xal loo sheegu ley sifadaas xugunka waxaa lala xidhiirinaa sifo sifadaasu haddaysan ahayn ciladii xugunka keentay qof kasta oo garaad loo kalaamka fiiriya wuxuu leeyahay hadalkan waa ceeb xaa sifadan loo sheegay daysan xukunka cillo u ahayn marka sifadaasa xukunka u ah cillo mar haddaad aragto sifo mar alla marka lagu dhawaaqo xukunka cilladiisa ku caynoobayda haddaysan noqonna hadalku maciib noqona waxaad leedahay dalaaladan waxaa leedaha dalaalat liimaa watanbiih aad leedahay dalaalat liimaa watanbiih saasaad ku dhawaaqayda tusaale ilaa wuxuu yidhi subxaana wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jaldi marka asaariqu wasaariqatu sifada lagu dhawaaqa waa maxay asariqa soo maaha xukunka oo qadcul aydii ah haddaan sariqadu cillo u ahaa lahayn macno ma yeelatay sheegiddu kalaamka ilaahayna kuma jiro waxaan macno lahayn iyo wax la ceebeeya midna ma soo galo marka fiiri sariqadaas waxay cillo u tahay qadciga sababtoo fiiri haddiina la yidhaahdo tuugga iyo tuugta gacmaha ka jara cilada keenayda gacangoyntu haddaysan tuugnimada ahayn macno miyuu yeelala ha macno ma yeelateen haddii la yidhaha gacantana ogow looga jarina tuugnime dee saan ku garayna marka qof gacmaha laga jaraa haddaysan tuugnimada ahayn azaniyatu wazani fajlidu kula waaxidin minhumaa miata jaldi hadda maanta xukunka jaldiga maxaa lala xidhiiriyey sifo ah azina haddaan zinada laga dhigin cilatuljaldi maciibuu noqo kadaab kalaamka kalaamka ilahayna maciib ma noqdo marka sifadaasa fiiri waxaa la mid a nabiga sala allahu calay slam nina u yimid reer baadiya markaasuu yidhi halagtu wa ahlagtu waan halaagsamay waxna waan halaagay macnaha aakira la-aanan ku dhacayo aakiradaydii aan dhibaato u geysto aakiradaydii ayaan anigu halaag ka shaqeeyey ehelkaygiiyo xaaskaygiina aakiradeeda iyo diinteeda dhibaato u geysto halagtu waahlagtu waaqactu ahli fi nahaari ramadaan xaaskaygiiyan ku dhacay maalin ramadaan nabigu ma uusan dhihin ma aadan halaagsamin ehelkaaga ma halaagin ma dhihin waa qiray nabigu idan marka almuwaaqacatu fi lahli fi nahaari ramadaan waa halaag aakiraday halaagtaan nabigu waa qira marka nabigu wuxuu ku yidhi actiq raqaba uu ku yidhi fiiri marka waxaa isku xihan oo isla xidhiira almuwaaqacatu ahli fi ramadaan eelka oo ramadaan loo galmoodo iyo actiq raqaba haddaan cidku raqabahan sifada keento ciladaah aysan ahaanin almuwaaqacatu ahli fi ramadaan hadalku maciibuu noqola sababtaa fiiri ninkan waa u yimid wuxuu yidhi eelkaygan ramadaan ku dhacay markaasaa nabigu yidhi actiq raqaba sifada uu sheegay haddaysan xukunka keenayn maxay noqon lahayd inaan su-aasha iyo jawaabta is waafaqsanayn soo ma maciibu noqo laha kalaam maciibu noqo laha haddii maalan inta qof kuu yimaado haddeer uu ku yidhaahdo maalan waxaas wax kalaan sameeyey oo aan cid ku raqabo keenin maalan wuxuu ku yidhi saakay waagiya igu baryay anuu tukan hurdaa ila tagtay maxaan sameeya welina ma tukani ma dhihi kartaa actiq raqaba ma dhihi kartid sababtaa sifada uu sheegay oo ah annoomu cani salaa sifadaasu cillo un aan xukunkan oo cidqi raqaba ma dhihi kartid marka taasoo kale waxaa la yidhaha dalaalat liimaa watanbiih masaaligta cilladana noogu imaan doontaa ila cillooyinkay ka mid tahay cillooyinka ayay ka mid tahay aa waddooyinka lagu garto cillada ayay ka mid tahay markaasuu ku yidhi hiya dalaalat liimaa watanbiih an yaqruna alwasfu waa in wasfigu la xidhiirsado bixukmin xugun wasfigaasoo in yakun hadduu sugnaado liqayri cillatin cilla qaybkeeda yacibhu u eedaynaa man faduna faduna aad leeda facula waa mualao faduna iyo fadina iyo fadana weeye laakiin gabaygan markay ku jirto wax kale lama ogolo faduna aan la ogoli saasaa afsax aan la ogoli aan dhehna saasaa afsaxa kan kalena waa la ogolaa kala laakiin afsax yada sababta keenaydana waxay tahay qabla alaakhirka la rabaa inuu iswaafaqo fiiri in yakun satriga baydka xarafka ugu dambeeya xarafka ka horeeya damas ooma saarnayn aakhirkana xarafka ugu dambeeyo nuunka xarafka ka horeeya waa in dama saarnaato waa inay dama saarnaato dii kale cilaa ku imaanaydo sanadu tawjiih laydha waa ceeb ceeb oo gabayga laga ilaaliya ku dhece hadii laydha man fadina ama laydha man fadana ceebtaa sanadu tawjiiha aa ku dhacayda ceebtaa si loo ilaaliya marka faduna waa in la yidhahda inkastoo sharaxa nashru bunuudka uu leeyahay faduna kaliya maahan fadana iyo iyo faduna fadunaduna waa fiican tahay mid kalena waa ku dara saddexda mogta waa saddex kelimad waa muallad fadina faduna fadana marka mid kale ku dara owla iyaduna fiicanta laakiin baydkan marka la joogo damada unbaa wanaagsan damada ayaa wanaagsan midda kaleeto cilladaasi ceebtaasay keenayda wagayru manduuqin huwa lmafhuumu minhu lmuwaafaqatu qul macluum wagayru manduuqin marka hadda maxaan ogaanay dalaalatl'iimaan wa tanbiih waa maxay haddaan xoogaa daabid yar u samaynana waxaad leedahay dalaalatl'iimaan wa tanbiih waxaa la dhadaa fahmu tacliili min idaafati alxukmi ila alwasfi almunaasibi saasaad dhihi kartaa dii aad loo soo khulaaseeyo dalaalat liimaan wa tanbiih maxaa la yidhaha dulera waxaad leedahay fahmu tacliili cilayn waa in laga fahmaa min idaafati alxukmi xukunka tiirinta loo tiiriyey ila alwasfi almunaasibi wasfiga munaasibka oo ah xukun saasaa la yidhaha dalaalat liimaan wa tanbiih fahmu tacliili min idaafati اlxukmi ila alwaصfi اlmunaasib hadda xukunka oo qaطcu aydii yaa loo tiiriyey sariqada jaldiga yaa loo tiiriyey zinada marka waxaa leedahay waxaa laga fahmaa marka cilayn oo qaطciga in sariqadu cilo u tahay jaldiga in zinadu cilo u tahay fahmu tacliili min idaafati اlxukmi ila alwaصfi اlmunaasibi saasaa waxaa leedahay dalaalat اliman watanbiih ka soco wagayru manduuqin manduuq kayrkiis huwa lmafhuumu waa mafhuum almuwaafaqatu mafhuumulmuwaafaqo qul dhehe macluumun waa mid la yaqaan minhu mafhuumka xaggiisaa laga yaqaan wagayru manduuqin manduuq kayrkiis huwa lmafhuumu waa mafhuum almuwaafaqatu mafhuumulmuwaafaqa qul dhehe macluumun waa la yaqaan minhu mafhuumka xaggiisaa laga yaqaan manduuq dhameey mafhuum uu gala markaasuu shiku wuxuu ku yidhi wagayru manduuqin manduuq kayrkiis huwa lmafhuum waa mafhuum intaas wuxuu ku ridinaa qolooyin usuuliyiinta ka mid ah sida aamidii oo kale oo yidhaahdeen waxaa jira wax aan manduuqna ahayn mafhuumna ahayn waasidaa jirta shiku wuxuu ku leeyay waasida ma jirto wax alla waxaan manduuq ahayn waa mafhuum wax alla waxaan manduuq ahayno waa mafhuum waa mafhuum saasuu leeyay wagayru manduuqin manduuq keyrkiisu walmafhuumu weeye markaasuu haddana kuu bilaabay inuu mafhuumkii kuu qaybiyo mafhuumku waa labo mafhuumulmuwaafaqa iyo mafhuumulmukhaalafa mafhuumulmuwaafaqa waxaa loola jeedaa shay aan lagu dhawaaqin oo kan lagu dhawaaqay ku xugun ah mafhuumulmukhaalafana waxaa loola jeedaa shay aan lagu dhawaaqin oo kan lagu dhawaaqay xukunka la siiye cagsigiis la siina waa intaas mafhuum muwaafaqa waa maxay waa shay laga aamusay maskuutu canhu laguma dhawaaqin waxaana la siina kan lagu dhawaaqay xugun waafaqsan waa mafhuumulmuwaafaqa dhe mafhuumulmukhaalafana waa maxay waa shay aan lagu dhawaaqinoo maskuutun canhu ah maskuutun canhu waxaana la siinaa kan lagu dhawaaqay xukunka la siiyo didkiis ama cagsigiis aa la siina mafhuumkiiya labada u qaybsan labadaas inuu qaybsan yuu kuu sheega markaasuu ku yidhi almuwaafaqatu mafhuumu muwaafaqa qul dheh waa iska jumla muctarida almuwaafaqa mubtada macluumna waa khabar ee qul waa muctarida almuwaafaqatu muwaafaqa qul dhehe macluumun waa la yaqaan minhu mafhuumka laga yaqaan mafhuumkuu ka mid yahay mafhuumka ayuu ka mid yahay mafhuumkuu ka mid yahay intaas wuxuu kuugu sheegay manduuq iyo mafhuumka kalaamka u qaybsama waa sidana male o mafhuumkuna laba u qaybsamaayo waxaa ka mid a mafhuum la yidhaha mafhuum lwaafaq intaas bisuu kuugu sheegay ka soco yusma bitanbiihi lkhitaabi wawareed faxwa lkhitaab isman lahu fi lmuctamad yusma waa la magacaabaa huwa mafhuum muwaafaqihi bitanbiihi lkhitaabi tanbiihu lkhitaabaa lagu magacaabaa wawaradda waa soo arooray faxwa lkhitaabi faxwa lkhitaabaa soo arooray isman magac xaal uyuu soo arooray lahu mafhuum muwaafaqaana uu magac u yahay fi lmuctamadi qowlka la cuskado yusmaa huwa mafhuum muwaafaqihi waxaa lagu magacaabaa bitanbiihi lkhitaab waa warada waxaa soo arooray faxwa lkhitaab isman magac xaal uu yahay lahu mafhuum muwaafaqa uu magac u yahay fi lmuctamadi qowlka muctamadka halkan wuxuu noogu sheegaa asmaada iyo isdilaaxaadka mafhuum muwaafaqa mafhuum muwaafaqa waa laydhaha koow waxaa kaloo lagu magacaabaa tanbiihu khiaab labo waxaa kaloo lagu magacaabaa faxw khiaab saddex soo saddex magac mahaydin mafhuum khiaabna ku dar afartaas magacuu leey waxaan arki doonnaa si kale in magac kale la sheego oo laydhaha laxnu lkhiaab laakiin waa markaas khilaaf yaraa jiroo ah mafhuum muwaafaqa xaal la yidhaha macnihiisay ka dhala doontaa macnihiisay ka dhala doontaa laakiin hadda afartaan magac ku dhig horta mafhuum muwaafaqa tanbiihu lkhiaab faxwa lkhiaab mafhuum lkhiaab oo uu sharxa inkugu sheegayo oo ku leeya wayuqaalu lahu aydan mafhuum lkhiaabna waa la yidhahda waxa weeyaan fi lmuctamad markuu leeya waa qowlka jumhuurta waxaa ka soo horjeeda muqaabil u ah xanafiyada dalaalanas ay iyagu yidhahdaan dalaalanas ay yidhahdaan iyagu mafhuum muwaafaqah dalaalanas ay ku magacaabaan oo magacaas shanaaday iyagu iska leeyihin afartaanay jumhuurta ku magacaabaan afartaanay u yaqaan mafhuum muwaafaqa tanbiihu lkhitaab mafhuum lkhitaab iyo faxwa lkhitaab afartaasa iska leeyihin muctamad markuu ku leeyahay waa qowlka la cuskado jumhuurta qowlka ka soo horjeeda dalaalatu nas wey oo waxaa iska leh xanafiyu waxaasu asmaay ahaayeen ee macnihii waa kana mafhuum muwaafaqa macnihiisu waa kan icdaau maa huwa soo qadaro oo mubtadaa oo mafhuum muwaafaqa u laabana huwa mafhuum muwaafaqihi icdaau maa xugun la siintiis weeye xugunkaasoo lilafdati kelimada lagu dhawaaqay u sugnaaday almaskuuta almaskuuta canhu ka laga aamusay la siiyo min baabi owlaa baabka habboonaashada badanna lagu siiyo nafyan manfiyan xaal uu yahay xugunku mid la anfiyey ow hubuutan muhbatan xaal uu yahay xugunku mid la sugay huwa soo qadaro mubtade u laabanaa mafhuumu muwaafaqaha huwa mafhuumu muwaafaqihi icdaau maa xugun la siintiis weeye xugunkaasoo lilafdati kelimada lagu dhawaaqay u sugnaaday almaskuuta almaskuuta canhu ka laga aamusay la siiyo min baabi owlaa baabka habboonaashada badan oo xaqnimada badan lagu siiyo nafyan manfiyan xaalu yahay xugunkaasu oo la siinaa mid la anfiyey ow hubuutan mubatan xaal yahay mid la sugay mafhuumu muwaafaqa waxaa la yidhaahdaa xukunka lafdiga lagu dhawaaqay u sugnaaday mid lamida in la siiya kan laga aamusay shayna waa lagu dhawaaqay shayna waa laga aamusay kii laga aamusay aad waxaad siinee kan lagu dhawaaqay xukunka la siiyey aad siinee weliba waxaad leedahay isagaaba uga habboonba in la siiyo isagaa uga habboon aad leedahay fiiri ilah wuxuu idhi subxaana laa yadlimu miqaala daratin laa yadlimu ilaahay ma dulminayo midqaala daratin dhuuracase qadarkeed wax la eg shayga lagu dhawaaqay muxuu yahay waa dhuuracase qadarkeed wixii la eg ilaahay weyna addoonka aaqiro saari maa oo usan shaqaysan dhuuracase qadarkeed quraanjina yartay gadgaduudan wax la eg oo usan shaqaysan ilaahay saari maa intaas wax la eg oo uu shaqaystayoo xasanaana ma uu weynayo oo ilaahay seejima waxaa lagu dhawaaqay marka midqaala darra maxaa laga aamusay maa fooqahaa wixii ka sarreeya kal jibaali marka midqaala jabalin ma dhici karta ilah inuu ku dulmiya maya midqaala jabal maxaad siineen tan lagu dhawaaqoo quraanjada ah xukunkii la siiyaad siineen waxaad leedahay maadaama la yidhi midqaala darratin dulmi maaha miqaala jabal inuusan dulmayna waa min baab lwlaa wa axra saasaa siida shaygii laga aamusay oo ah miaalu jabal maxaad siiday kii lagu dhawaaqay oo midqaala darra xukunkeedaad siiday waxaadna tiri asagaaba ku habboon in la siiyo kaasaa waa la ydhaha mafhuum muwaafaq kaasaa la yidhaha shaygii laga aamusa waxaa la siinaa kan lagu dhawaaqay xukunkiisa weliba si habboonaasha badana lagu siinaa ilah wuxuu idhi falaa taqu lahuma ufin labadaada waalid kelimad xun ha ku dhih uf ha ku dhih waxaa lagu dhawaaqay waa uf xukunka la siiyeyna waa nahy tii hore nafyi ah manfi oo kalena waa nahy nahyiguna manfigu soo gala maxaa yeele kullu manhiyin canhu yuraadu nafyu shay kastoo layska nahiyo in la anfiyo waa la rabaa marka ilaah wuxuu naga nahiyey labadii waalid uf in la yidhaah ka warran in la garaaco ood garaacdo labadii ku dhashay waa laga aamus xukunka waxaana la siinaa ufta ufta lagu dhawaaqay xukunkeeda la siinaa oo ah inaan la ogolayn nahy ay tahy manhiyun can inay tahy weliba waxaa loo siinaa si habboonaasha badan oo waxaa la leeyahay maadaama uf la diiday waxa weeye in la diida garaacidooda iyo xididooda iyo caydooda iyo lacnadooda in la diidaa waa ka sii habboon tahayba iyadaaba xukunkaas ku sii habboon idan waxaa la leeyahay darbulwaalidayn xaaraamnimadiisu waa mafhuumu muwaafaq saasaan leenahay ilaa kii lagu dhawaaqo ufta xukunkeediiaan siinay saasaan leenahay asagoo mubada xukunku kuwaas waxay ahaayeen manfiye wa min ahlilkitaabi man in ta'manhu biqintaarin yu'addii ilayka ilah wuxuu ihi subxaana ahlukitaabka waxaa ka mid ah gabal haddaad ku aaminto maal fara badan waa kuu gudana kaa qiyaami maa gaalada qaar saasaa ku jira oo yahuud iyo nasaarada maal fara badan haddaad ku aaminto waa ugu imaanay xukunka la sugay waa maxee waa alamaanatu fi lqindaar waxaa la sugay inay aamin gobol ka midu ku yahay qindaar maal fara badan maxaa laga aamusay dirham iyo wixii la mid a haddiiba loo sugay alamaanatu fi lqindaar ka warran alamaanatu fi dirhami ma u suganta waa u suganta min baabi alwlaa wa axra ay ugu suganta kaasaa leedaha mafhuum muwaafaqa waa kaasa mafhuum muwaafaqa kaasaa leedaha huwa mafhuum muwaafaqa icdaau maa waa xukun in la siiyo xukunkoo lilaftati kan lagu dhawaaqay u sugnaaday almaskuuta almaskuuta canhu kan laga aamusa in la siiyo min baabi owlaa baabka habboonaashada badanna lagu siiyo nafyan manfiyan xaalu yahay xukunkaas lagu dhawaaqay mid la anfiyey ow hubuutan mubatan xaalu yahay marka fiiri hadalkiisa waxaa ka muuqata mafhuumulmuwaafaquhu wuxuu yahay oo ku kooban yahay wuxuu ku kooban yahay marka shayga laga aamusay la siiyo kii lagu dhawaaqay xukunkiisa uuna uga habboon yahay maxaa markaas aad moodaa waxaad moodaa muwaafaqaha kaas inuu ku kooban yahay oo kan laga aamusay haddii la siiyo kan lagu dhawaaqay xukunkiisa laakiin uusan uga habboonayna ay isla mid yihiin inaan mafhuumu muwaafaqa la dhihin aad moodaa waana qiili jira laakiin waa un isku xugun inaan la dhihin mafhuumu muwaafaqa haddii midka lagu dhawaaqay xukunkiisa la siiyo kan laga aamusay laakiin loo siiyo min baabi almusaawaat inay isla mid yihiin inaan mafhuum muwaafaqa la dhihinaad mooda arrintaasu raba inuu xoogaa uu ka hadlo markaasuu yidhi waqiila daa faxwa alkhitaabi waladii saawaa bilaxnihi dacal muxtadi waqiila waxaa la yidhi daakan daa halkuu ku ishaaraa wuxuu ku ishaaraa haddii kan laga aamusay la siiyo kan lagu dhawaaqay xukunkiisa uuna uga owlaysan yahay xukunkaas uu ku ishaara waqiila waxaa la yidhaha daa kan madkuurka la soo sheegay facwa alkhitaabaa la yidhaha waladii midkan saawaa la sinaaday lilmanduuqi kan lagu dhawaaqay dacaahu kaas wuxuu ku magacaabay almuxtadii kii usuuliyiinta raacayay bilaxnihi laxni alkhitaab waqiila waxaa la yidhi daa xukunka la soo sheegay faxwa alkhitaabi weeye waladii midkii see waa la sinaaday lilmantuuqi kan lagu dhawaaqay dacaahu kaas wuxuu ku magacaabay almuxtadii almuttabicu liahli lusuul qofka ahlulusuulka raacaa bilaxnihi laxni lkhidaabi wuxuu ku leeyahay qiil markuu kaas soo sheegay wuu ku leeyahay waxaa la yidhi shayga laga aamusay haddii la siiyo kan lagu dhawaaqay xukunkiisa uuna uga habboon yahay magaciisa waxaa la idhaha faxwa alkhiaab haddii midka laga aamusay la siiyo kan lagu dhawaaqay xukunkiisa ay isla mid yihiinna waxaa la idhahda laxnu lkhiaab fiiriye markaa marka labadooduba waa mafhuum muwaafaqa marka mafhuum lmuwaafaqiya laba loo qaybiyey faxwa alkhiaab iyo laxnu lkhiaab labadooba waa mafhuum muwaafaqa maxaa la idhaha faxwa lkhiaab kan laga aamusay iyo kan lagu dhawaaqay hadduu xukunka ku habboon yahay kan laga aamusay laxnulkhiaab maxaa la yidhaahdaa hadday isku mid yihiin khalaas fiiriha shinqiidiga sharaxa shinqiidiga sharaxa wuxuu leeyahay wahaadaa huwa alxaq waa kaasa qowlka xaqa ku leeyahay qowlka xaqa biyo kama dhibcanka waa qowlkaas in saas loo qaybiyo oo la yidhaahdo kan lagu dhawaaqay iyo kan laga aamusay xukunka siday u qaateen alfiirina haddii kan laga aamusay ku owlaysan yahay faxwa lkhidaab ku magacow haddii midka laga aamusay iyo kan lagu dhawaaqay xukunka isku mid yihiinna laxnu lkhidaab waa kaasa waana qowlka jamculjawaamica uu nadbinaya uu maray wey ibnu subki taajudiin qowlku marayna waa qowlkaas qowlka uu marayna waa midkaas oo xaashiyada muxaqiqiintu waa ku sheegayaan wahuwa aladii ictamadahu ibnu subki fii jamci ljawaamic sidaasuu maray markaa saasaa loo kala qaada shinqiiduuna sidaas waayahay marka meeshaas marka sharax aad u macaanu saaray shinqiidigu qowlkaas uu yidhi waa xaqa ayuuna ku sharxay waxaad leedahay marka mafhuumulmuwaafaqiin laba u qaybsama faxwa lkhiaab iyo laxnu lkhiaab mid walbana labaa ka imaanay afaray noqonayo laba afaray noqonayo afartu sidaanay ku imaan kan laga aamusay hadduu xukunka ku owlaysan yahay labaa ka imaan karta qadcan inuu ugu owlaysan yahay iyo dannan inuu ugu owlaysan yahay kan laga aamusay inuu xukunka kula sinan yahay kan lagu dhawaaqayna labaa ka imaan karta qadcan inuu kula sinan yahay iyo inuu dannan kula sinan yahay tusaale ayadoo midka lagu dhawaaqay iyo midka laga aamusay uu xukunka ku owlaysan yahay kan laga aamusay qadcanna ay tahay faman yacmal midqaala daratin khayran yara ilaa wuxuu yidhi qofkii sameeya dhuuracase qadarkeed wax la eg oo camala waa arka dhuuracase qadarkeed oo khayra qofkii sameeya waa arkaa haddii ilaahay uu yidhi dhuuracase qadarkeeda la arkaa ka waran qofkii sameeyey buurhu wax la mid oo camala inuu arkaayo sow qaci ma ayadaa inuu arkaayo uga habboon waana qaci haddii ilaah yidhi waashhiduu daway cadlin minkum laba markhaati oo cadaalad u saaxiiba laba cadaalad u saaxiiba markhaati ka dhiga afar ka waran inay afar markhaati noqoydaa waa min baabi owla waana qaci taas waa maxay waa ayadoo kan laga aamusay oo sida buuro camala qofkii sameeyey iyo afar markhaati waa kuwa laga aamusay ay xukunkii ku habboon yihiin qadcina ay waa koow ayadoo ay danni tahay nabiga sal اllahu calayh wasalam arbacun laa tajuusu fi ladxaa alcawraa albayinu cawaruhaa aa ka mida afar udxiyo ma noqoto mana guddo waxaa ka mida alcawraa albayinu cawaruhaa neefka halka ilala hal ilula iyo ishii kale waa u caafimaad qabtaa ila'aanteeduna waa caddahay waa bof ishaas neefkaas udxiyo ma gasho waxay yidhaahdeen culummadu labadaba mid dala ka war waa min baabi awla inaysan udxiyo gelin laakiin qaci maahana le oo maxaa qaci u diida inaan ka dhigno waxaa la yidhi midda halka ilale cillada loogu diiday xayta cillada loogu diiday waxay tahay neefka halka ilale waa madinatu huzaal caato ayay loo filaan u tahay waxaa loo malayna inay caatata caataduna waxay uga imaaneen geedaha markay daaqayso hal dhinacay ka daaqay ilaa dhanka kale uma jeedeen laakiin midda labada indhoodle geedka dhankaana waa ka daaqin dhankaana waa ka daaqin taas waxay keenin inay nuuc caatanimaha ku jirto saasay keeni waxaa la yidhi hadda midda labada indhoole ayadu dhinacna uma jeedo waxbaa daaqi mee marka inay ka caato badnaataaba saasaaba ah haalibaba xal loo qadci waayo qadcigii waxaa u diiday waxa le waxaa dhici karta midda labada indhoodba qof yihiin oo labada indhood beeshay ayada geed loo dirima ilaa wax ma arkayse soo maaha qof kale ha u geeda gurmayna qofka iskale aa u soo geeda gurmayna asaga geedaha usoo gura waana u xulaaho geedaha fiican u raadina saas darteed waxaa badcadaale midda labada leheed inay kacyi badnaato laakiin haddee haalib maa neef loo soo guray wax yar gacanta loo saaray iyo neef saakay ilaa qoraxdu ay dhacday gurayey marka laakiin waxay ka baajinay qadcigii inaan nidhaahno midda labada indhood la waa qadci inaysan gudin qadcigii unbay baajinay maxaa yeele waa ixtimaal daciifa marka waxaan leenahay waa min baabin owla midda labada leh inaysan gudayn laakiin qadci maaha labadaas waa faxwa alkhidaab laxnu lkhidaabkii asagoo kan lagu dhawaaqay iyo kan laga amsa xukunka qadcan ay isku mid yihiin in aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciiran aayaddu waxay ku dhawaaday cunidda maal agoomeed la cuna in naar lagu gela ka waran haddii la gubo ama dhar lagala baxo ama guryo lagu dhisto ama biyaha badda lagu guro waa laga amsiso maaha waa isku mid cunidda iyo iyadu sababtu waxay tahay agoonkii waa itilaafiday maalkiisa haddaad cunto iyo haddaad dhar kala baxday haddaad guri ku dhisatay haddaad gubto agoonka miyay u kala roonta uma kala roona waa isku mid kan laga aamusay iyo kan kale waa isku mid saas darteeda taas laxnulkidaabaa la leeyahy waana qadci inay isku mid yihiin ayadoo midka laga aamusay kan lagu dhawaaqay uu xudunka kala mid yahay laakiin danni ay tahay nabiga sal allahu calay waslm wuxuu yidhi man actaqa shirkan lahu fii cabdin qofku hadduu xoreeyo addoon cid kale la leedahay maal una haysto addoonka qiimihiisa gaaraya waa la qiimaynaa addoonka markaasaa la leeyahy qofkii kula lahaa u celi nasiibkiisa cabdi oo mudo karaha nabiga ku dhawaaq wuxuu ka aamusay amatun oo mucanaf ka waran amatun oo shirko lagu ah hadduu qaybtiisa xoreeyo wax la mid sababtoo ah waxaa la yidhahdaa baabka cidqiga marka la joogo addukuuratu walunuusatu dardiyaan waa wasfaani dardiyaan dardi waxaa loola jeeda xukun laguma xiro xukun ma lagu xiro baabulcidqi kaliya weeye hadda ogow baabka baabulcidqiga marka la joogo addukuuratu walunuusatu wasfaani dardiyaan waa laba wasfiyon wax xuguna lagu xirin oon ictibaar lahayn laakiin waxaa la yidhi in amadu la mid tahay waa dani haalibah ee qaci maaha ixtimaal yar ah imaan kara oo waa maxay addoonka mudakarka in la xoreeyo waxaa dhici karta sharcigu si gaara inuu tixgeliyo sababto ah marka la xoreeyo imaam madaxweynihiyuu noqon kara lakiin asagoo addoona ma noqon karo wuxuu noqon karaa qaadi wuxuu noqon karaa sidaasoo kale jihaadkiiyaa ku waajiba jihaadkiyaa ku waajiba awel waajib kuma ahayn awel waajib kuma ahayn wuxuu noqonayaa waxyaalo badan shaqooyin badan u qabana oo muslimiinta dan u ah shaqooyin badan u qabaa laakiin gabadhii addoontayda hadday xorowdo shaqooyinkaas kuu qaban may baabka gaalada oo maaha baabka gaalada iyadu waxay leeyihin dumarku madaxweyne waa noqon kara laakiin baab muslimiin aan ka hadlayna annaga baabul islaam aan ka hadlayna annagu marka madaxweyne kuma noqon karto qaadi kuma noqon gaalada iyagu waa qabaan naaga qaadiyaal waa qabaan gaalraacduna waa sheegaan oo waa yidhahdaan haddaan awood yeelannaa ballan waxaa naaga qudaad ah oo garsoorayaala inaan keenno waa la yidhahdaan laakiin islaamku ma ogola nabi maxamedaa diiday sal اllahu alيه wasalam lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanaan qoom taladooda dumar u dhiibay nabigaa yidhi sal la wilaayo looma dhiibi karo rag iyo dumar ka dhaxayo wilaayo dumar u gaara waa loo dhiibi kara hadii la dhaha jaamacaddaas mas-uul adaa ka ah dumar kaliyahana dhigta ha loo dhiibi karo ma garat laakiin mas-uuliyad rag iyo dumar ka dhexayda looma dhiibi kara nabigaa diiday xadiidkaas waxyaalaha ugu necab yihiin weeye dadka oo gaalada raaca waa aad ay uga xanuunsada hadday maqlaan nabigaa yidhi looma dhiiri karo dumarka mas-uuliyaddaas nabigaa yidhidaas aaday u dhibsadaan aaday u xanuunsadaan wallow ayba aaday u necab yihin lafdigaas laakiin nabigaa yidhi oo saxiix bukhaariga ku taalla ama nebcaba ama nebcaana saxiix bukhaariga ku yaala marka fiiri afartii sidaasaan ku keena waxaan leenaha marka amatun waa laga aamusay xukunkana waxay kula mid tahay cabdun laakiin inay kula mid tahay qaaci maaha marka halkaasna waxaan ku ogaanay mafhuumu muwaafaqa in loo qaybiyo labo faxwa alkhidaab iyo laxnu lkhidaab mid walbana ay ka imaanaydo laba suuro wallahu subxana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak cala nabiyina muxamed